بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب اجر المراه اذا تصدقت او اطعمت من بيت زوجها غير مفسده baabu bayaani ajri اlmar'ati haweeneydii ajrigeedii caddayntiisii ayuu u baab yahay idaa tasadaqad haddii ay sadaqaysato aw aqcamat ama ay quudiso min beyti zawjihaa ninkeeda gurigiisa ay ka quudiso hayra mufsidatin iyadoo aan waxba haleynaynin oo mid wax fasaadinaysa aan ahayn yani baabkii kan ka horreeyey wuxuu ahaa ajri اlkhaadimi idaa tasadaqa biamri saaxibihi qofka shaqaalaha ah haddii uu wax ku bixiyo amarka amarka qofka xoolaha u dhiibtay ee u shaqeeyo isagoo waxba fasaadinaynin in ajri uu leeyahay naagta marka uu ka hadlaayana ninka naagtiisana tarjamada kuma ounan darin biamri saaxibiha sida qaadimka ama shaqaalaha uu ugu daray oo kale culammadu marka waxay yidhaahdeen naagtu maalka waxbay ku leedahay iyada waxunbaa qisqi iyo waxbay ku leedahay maalka naagta yacnii ninkeeda maalkiisa waxunbaa uga soo aadi karo oo iyada xuquuq ugu yeelo kartaa ay ugu leedahay joogto ah laakiin khaadimka ama ajiirku la mid maaha isaga markaa saa darteed ninka shaqaalaha ah fasax buu u baahan yahay naagta laakiin wixii iska idin caama ama curfi caam iska ah ama hala sheego ninka yidhaahdo maalkeyga waa bixi kartaa ama isagoo sheegin laakiin ay og tahay inuunan dhibsanaynin guriga wixii ay ka bixiso dhib ma laha shardi un waxaa ah inaynan fasaad la imaanin aynan fasaadinin bes ayb bukhaari marka labadaas oo kala khaadimka iyo naagta inuu kala farqinayaad moodaa marka saasayna culimmada qaar ay dhaheen oo kitaabka sharxeen qaala xadaanaa aadamu huwa bnu abi iyaas alcasqalaaniyu qaala xadaanaa mansuuru wاlacmash can abi waa'il can masruuqin can caaئiشhaةa radia اllahu canha can الnabiyi salى اllahu عalayh waalih wasalama tacnii waxay u jeedaa nebigu waxa laga wariyey idaa tasadaqat ilmar'atu haweenayda hadday sadaqaysato min beyti zawjihaa ninkeeda gurigiisa xaggiisa ay wax ka bixiso xadiidkii marka waana soo maray inta kale yacnii iyadoon waxba haleynaynin oon maalkudheel aan ahayn waxay noqonaysaa ajrigeeda ayay leedahay saasuu ahaa xadiidka qaala xadaanaa cumar bnu xafsin qaala xadaanaa abii qaala xadaanaa alacmashu can shaqiiqin can mansuur can masruuq can caaئiشhaةa radia اllahu canha qaalat qaala الnabiyu salى اllahu عalayh ali wasalama idaa aqcamat ilmar'atu naagta hadday quudiso min beyti zawjihaa gurigeeda ninkeeda gurigiisa xaggiisa ay ka quudiso ay wax ka bixiso yacni hayra mufsidatin iyadoon wax fasaadinaynin lahaa ajruhaa ajrigeeday leedahay walahu isaguna ninkiina midluhu intoo kaleu leeyahay walilkhaasini ninka khasnajiga ah midlu daalika ayaa isaguna u sugnaaday lahu wuxuu leeyahay bima iktasaba wuxuu kasbaday uu shaqaystay walahaa iyadana bimaa anfaqad waxay bixisay ayay leedahay ayb oo khaasinkii marka waxaa milu daalika marka midlu daalika marka la leeyahay bishuruudi اlmadkuurati waa hayra mufsidin isaga laftirkiisa maalka inuunan baabi'inaynin ayaa shardi ah ayb daahirka xadiidkana waxaad moodaa xagga ajriga inay isaga mid ka yihiin ayb midliyadana waxaa dhici karta in laga wado xagga ajarka guud ahaan oo ninkiina ajar buu leeyahay maalka shaqeeyey naagtiina waxay leedahay wixii iyadana marka ay bixisay iyay ajri ku leedahay labadooda marka ajrigaa kulmiyo laakiin cabirka ajrigu inuu isku mid yahay inaynan ahayn baa dhici karta maxaa yeelay ninkii xoolaha shaqeeyey oo iska lahaa isagu mar walba ajri badan buu leeyahay xadiidka marka wuxuu leeyahay wafi lxadiidi xadiidka waxaa ku sugan fadlu lamaanati amaanada fadligeeda maxaa yeele kayra mufsidin ninka hadduu wax fasaadinayo ammaano ma leh alkhaazin alamiinna waa la yidhi wa sakhaawatu nafsi nafta yacni sakhinimadeeda wa tiibu اnnafsi fii ficli اlkhayr iyo naftii yacnii inay u wanaagsanaato khayrka samayntiisa walicaanatu calaa ficli اlkhayr iyo kaalmayn layskugu kaalmeeyo khayrkoo la sameeyo yacnii ninkan naagtan bay waay ugu naagtii waxay ugu kaalmaysay ninkii sadaqo iyo khayr bay u horkacday oy ugu kaalmaysay ajar bay ka heshay waa meesha marka ilaahay uu leeyahy watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alifmi waalcudwaan dembi iyo collaytan ha iskugu kaalmayninina laakiin khayrka iyo yacnii allakacabsiga iskugu kaalmeeya marka qofka haddii uu khayr iyo wanaag oo weydiisto waa lagu kaalmaynaya ayb kaa-inan man kaana ciddou doona ha ahaado ayb oo yacnii waxaa weeyaan qofka isagu waxa uu yahay khayrku ka bedeli mayso khayrnimada sharna yacnii sharna ka dhigi maayo khayr khayr hore u jirayna shar ka dhigi mayso shaksiga marka isaga in la fiiriya maahane waxay tahay marka waxa uu samaynayo in la fiiriya hadday khayr yihiinna wixii aad ku darsan karta inaad ku darsatood ku kaalmayso hadday shar yihiinna inaad ka dheeraato qofkan kugu dhow ha noqdo hadduu doono cid allaale yacnii nin qof fadli badan hadduu doono ha noqdo marba waxa uu qabanayo hadday shar yihiin inaan loogu kaalmaynin ayb kana siduu doona ha u fogaado khayrka uu warsanayo in loogu kaalmeeyo haddaynan ka dhalanaynin mafsado ka badan maslaxadaas oo khayrka laysugu kaalmaynayo sidaasaana ibnulqayim zaadulmacaadka juska saddexaad haswada yacnii sulxulxudaybiya markuu ka warramayey fawaa'idda ku jirtee fiqhiga mas'aladaana kusoo daray ayb dad fara badan waxaa dhici karta inay isaga daran tahay tacaawunka sharciga ah iyo koox in loo nisbo sheegto yaa isaga dhex daran koox adoon ka mid noqonin oo aan ku biirin gelin ayaa qof allaale qofkii muslim oo khayr samaynayo khayrkaas aada ugu kaalmayn kartaa adoon ku biirin kooxdiisana ayb marka koox ku biiridduna waa dembi maxaa yeelay tafaruqay muslimiinta ku keenaysaa khayr aad diiddana bixujati fulaan hebel dartiis aa u diididna iyada laftirkeeda watacaawanuu cala albiri wataqwaadan bay diidaysaa marka qofkii inuu kala garto waxaa la rabaa xisbinimada mamquudka ah iyo tacaawunka sharciga ee madluubka ah ibnulqayimna wuxuu yidhi waa meel aad iyo aad yacnii quluubta yacnii maadaama ay quluubtu tacasub iskaga badan tahay oo waxaa ku jira tacasub u badan yahay quluub fara badan ciriiriyay ka dareemay buu yidhi arrimahaas oo kale waan arkaysaa adig laftirkii baabu qowli illaahi tacaalaa baabu macnaa qowli illaahi tacaalaa ilaahay qowlkiisii macnihiisii ayuu u baab yahay fa amaa man acdaa qofkii siiyey wataqaa ilaahay ka cabsaday wasadaqa rumeeyey bilxusnaa tii wanaagsanayd sadaqa bilxusnaadaas waxa ay tahay hawaabka sadaqada ka dhalanaya oo markaad wax bixinayso waxaa la rabaa ajrigii ilaahay kuu yaboohayna inaad rumaysan tahay labaclabac aynan kugu jirin ibnu cabbaas saasuu ku fasiray ayb fasanuyasiru waanu u fududayn doonaa hu qof axadkaasi lilyusraa tii fududayd ayaan u fududaynaynaa ayb oo midii fududayd baan u fududaynaynaa waxay tahay uruqu lkhayr ayaa loo fududaynaya wa amaa man axadkii bakhila bakhaylo xaqii lagu lahaa ku baqaylo wastakhnaa deeqtoomo xoolaha yarkaa uu haysto nin deeqtoon iska dhigo wakadaba beeniyey bilxusnaa tii wanaagsanaydna beeniyey midda wanaagsanna de waxay tahay sadaqada waxa laga helayo iyo tawaabka aakhira iyo aan dan u gelin fasanuyasiruhu waanu u fududayn doonaa lilcusraa xaaladda culus ayaan isaga u fududaynaynaa oo isaga dhanba wuxuu noqonayaa nin waxaa dhibka badan oo aan khayrka lahayn in ku dadaalo noqonayo soo ma arkin dad yacnii sharta aad ugu karti badan shay aada isleedahay war qofkan waxaan see ku samay karaa ninay u fududaha arkaysaa nacam ayb maanta yacnii boqolaal qof dil boqolaal qof dhac boqolaal qof cay waa u fududahay waxaa laga yaabaa ninka ahlu khayrkaani inuu is yidhaahdo war ninkan waxaan tee say ugu fududaadeen waxaan inuu is yidhaahdo kulligood waa wax ku xiran waxa uu qofka samaynaya marka hore ayb aayaddaas marka macnaheeda ayb macna alaaya marka zayn bnu lmunayir waxa uu yidhi adkhala hadihi اtarjamata bayna abwaabi اtargiibi fi اsadaqati liyufhima ana almaqsuuda alkhaasa biha altargiibu fi اlinfaaqi fi wujuuhi اlbiri sadaqaadkii in laysku dhiirigeliyo baabk abwaabtii ku saabsanayd ayuu aayaddan dhex geliyey wuxuu rabaa marka inuu ku fahamsiiyo maqsuudka gaarka ah ee sadaqada laga leeyahay ayaaba waxay tahay in khayrka wejiyaalkiisa wax lagu bixiyo ayaa laga leeyahay wa anna dalika mawcuudun calayhi ayb bilkhalafi waana mid loo yaboohay qofkaasi in dib loogu dhigaayo bilkhulfi maaha bilkhalafi in wax dib loogu dhigaayo oo marka waxa uu bixiyo ajrigeeda in gadaal loogu reebayo fi lcaajili adduunyada oo hadduu maal bixiyo maal badan baa ilaahay siinaya oo loo bedela meesha wixii ka baxay maal barako badanaa bedelayo ayb ziyaadatan cala hawaabi ilaajili iyadoo weliba ay dheer tahay hawaabka aakhiro iyadoo uu dheeryahay allaahuma acطi munfiqa maalin allaahuma yaa allahu allow acdi sii munfiqa maalin maal mid bixinaayo khalafan sii wax meeshii u dib maro wixii uu bixiyey wax u bedelo sii ilaahay khalafkaas marka wuxuu noqon karaa aakhiro wax u yaalla ajara iyo adduunyadii wixii uu bixiyey beddelkeedii iyo ka fiican inuu ilaahay siiyo qaala xadaanaa ismaaciilu huwa bnu abi uways qaala xadaanii akhii walaalkiis abu bakr bnu abi uways waay can sulaymaana huwa sulaymaan bnu bilaal almadani can mucaawiyata bni abi musarid can abi lxubaab can abi hurayrata radi allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalama ayb abulxubaabkaas waxaa la yidhaha saciid bnu yasaar muslim ayaa saxiixiisa ku caddeeyey isagoo saciid bnu yasaar magaciisa ana nabiya sala allahu calayh ali wasalama qaala maa min yowmin maalin ma jiro yuslixu lcibaadu addoommadu ay waa bariisanayaan fiihi maalinka dhexdiisa ilaa malakaani laba malag ayaa yanzilaani soo degayaan fayaquulu axaduhumaa midkood wuxuu dhahayaa allaahuma yaa allahu allow acdisii munfiqan midka wax bixinaayo khalafan bedelsii wayaquulu laakharu ka kalena wuxuu dhahayaa allaahuma yaa allahu allow acdisii mumsikan midka wax haysanayo oo aan wax bixinaynin talafan baaba'sii baaba wax laysa siiya ma aha baab waa wax baaba'ayaba wax laysa siiya ma aha maxaa loo yidhi marka allaahuma acdi mumsikan min baabi almushaakala waa marka min baab almushaakala oo allaahuma acdidii hore ayaa lala jinsi ekaynaya ee hadda baaba wax laysa siiyo oo la bixiyo qofka uu qaato ma aha ayb maalin walba marka qoraxdu ay soo baxdo sidaas ayay labadaasi malag dhahayaan malaa'igta ducadoodana ilaahay waa aqbala maalkaas marka talafkaas la sheegayo waxaa dhici karta maalkaas inuu baaba'o ama waxaa dhici karta buu yidhi ibnu xajar talafu nafsi saaxibi ilmaal ninka xoolaha iskale nafsadiisaba inay baaba'do baaba-u ku dhaco marka talafku jihooyin badan buu ku imaan karaayo maalkii inuu baaba'o qofkii inuu baaba'o duriyadiisu inay baaba'aan oy xumaadaan waxyaaba fara badan buu leeyahay xuquuqda oo la manciyo ayb waalmuraadu bihi ujeedkuna waxaa weeyaan fawaatu acmaali ilbiri khayrka acmaashiisoo la tegsiiyo bitashaaquli bikayriha khayrkiibaa waxaa looga mashquulayaa wax kale markaasuu khayrkii ku dhaafaya ayb qofkaas marka waa talfay alimaamu اnawwi waxa uu yidhi qaala اnawawiyu alinfaaqu اlmamduuxu infaaqa iyo waxbixinta la ammaanay maa kaana fi طaacaati waa wixii طaacaadka ku saabsan xoolahaagiyo daaco kala ugu imaanayso wa cala alciyaali wixii la siiyo ilmaha wadiifaani martida la siiyo wاtaطawucaati sunooyin lagu sameeyo ayb wa qaala اlqurطubiyu wahuwa yacumu اlwaajibaati wاlmanduubaat infaaqaas marka la ammaanayo beddelka leh wuxuu koobsanayaa waajibaadkii iyo manduubaadkii kulligoodba laakiin qofku hadduu manduubaadkii haysto ounan sadaqadii tatawuca haysatinan la bixin inkaartaas yani telef inuu ku dhaco ma keenaysuu leeyahay qurtubi ee xaqa waajibkaa markuu ka taga waayo marka telef iyo baaba lagu habaarayo ayb ilaa wixii kale moogtahay wixii sunno iyagoo ah haddana qofkii inuu habaaba habaar uu ku muto taasuu marka uu leeyahay ma mudno waana yani si si waa si qawaacidda sharciga lagu yaqaano baabu maali lmutasadiqi waalbaqiili midka wax sadaqaysanaayo iyo kan baqiilka ah tusaalahooda caddaynteedu u baabihi qaala xadaanaa muusa huwa bnu ismaaciil atabudaki qaala xadaanaa wuhaybun huwa bnu khaalid albasri qaala xadaanaa bnu طaawuus can abiihi ibnu طaawuus waa cabdullah ibnu طaawuus ibni kaysaan can abiihi can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala اnabiyu salى اllahu alayh wali wasalam nebigu waxa uu yidhi mahalu lbakiili bakiilka tusaalihiisa walmutasadiqi iyo midka wax la baxaayo ka mahali rajulayni laba nin oo kaleba calayhimaa jubbataani laba jubbadood korkoodu ay tahay oy wataan jubbaddana sidii la ogyahay koraa laga soo geliya ayba masalan qamiis oo kale haddii uu yahay koraa laga soo geliya kor markii laga soo geliyo waxay kusoo horumaraysaa kalxamaha iyo naasaha iyo kor ayay kusoo horumaraysaa calayhimaa jubbataani laba jubbadood korkooda uu yahay min xadiidin oo bir ah waxadaanaa abulyamaan huwa alxakamu bnu naafic qaala ahbaranaa shucaybun qaala xadaanaa abuzinaad ana cabdaraxmaan xadaahu anahu samica abaa hurayrata radia allaahu canhu annahu samica rasuula اllahi sal l slam yaquul mahalu اlbakiili wاlmunfiqi midka bakiilka iyo midka wax bixinaayo tusaalayaalkooda ka mahali rajulayni laba nin oo kale weeyaan calayhimaa jubbataani laba jubbadood wataan riwaaya waxay leedahay calayhimaa junnataani laba gaashaan junnataan marka waxaa laga wadaa dabcan cambuurgaraadka wax loo gashtaa waxay tahay waa in gaashaan u naqdo labada waa islaazimayaan marka calayhimaa jubbataani min xadiidin ay korkooda uu yahay min hudiyihimaa naasahooda laga bilaabo ilaa taraaqiihimaa ilaa kalxamaha yanii marka jubbad kalxantii ilaa naasaha qarinayso oo bir ah ayaa ugu jirta fa ama almunfiqu midka wax bixiyaa falaa yunfiqu ma nafaqaynayo waxma bixinayo ilaa sabaqad way waasac noqonaysaa mar allaala markuu bixiyo ilaa sabaqad way waasac noqonaysaa ow amase wafarad waxay kala gaaraysaa calaa jildihi maqaarkiisa ayb ayay wada gaaraysaa xataa tukfiya intay ka qariso banaanahu farihiisa ilaa ay faraha ka qariso ninkaa markaa de cambubireedkii jidhko dhano ugu jiraa meel laga soo gelaayo male meel uu waran uga dhacaayo iyo meel uu dhibaato ay ka asiibaysa male isaga dhan birtaasuu ku qarsoonyahay ayb wa tacfuwa aharahu wa tacfuwa ay markaasi tirtirto aharahu raadkiisa ay tirtirto maradu markay aada waasac u tahay ayaa raadkaaga ay tiri kartaa soo maha ayb maradaad hadday dhulka jiidayso raadkaagii iyadaa tirtirayso hore usii qaadaysa meeshaan marka ficilkan tacfuwa waxaa weeyaan yatacaddaa walaa yatacaddaa isagana qaas laasimna waa noqdaa isagoo mutacadina waa yimaadaa ayb oo marka hadda waa mutacaddi wa tacfuwa aharahu ay tirtirto ayb mararka qaarna inayna waxba aynan gelin oo sidiisa uu laasim isaga ahaado ayb labadaba waa ku yimaada oo waxaa la yidhaha cafa shay-u cafaa ashay-u shaygii ayaa yacnii waasac noqday ayb oo asturmay waa qarsoomay wacafawtuhu waa mutacadi isagana waa qariyey waa tirtiray wacafawtuhu ana laazimun waa mutacadin buu yihi afcaashaas marka yatacaddaa walaa yatacaddaa la yidhaahdo ku jiro cafat idaaru waa la yidhaha daartii waa qarsoontay laazim markaas waa mafcuul وأma الbakiilu bakiilkii falaa yuriidu ma doonayo an yunfiqa inuu bixiyo shay-an wax ilaa haddii uu doonaba laziqad way dhegaysaa kullu xalqatin bir kastaa makaanaha booskeeday ku dhegaysaa xalqada marka biraha dunuusyadooda yacnii ilkaha isku xirxiraan bir kastaa waxay ku dhegaysaa marka meesheeda fahuwa yuwasicuhaa fahuwa isagu yuwasicuhaa waa jiidaya oo waa waasicinayaa walaa tattasicu ma waasac noqonayso ayb oo ninkan marka bakiilkaa qalbigiisii baa ciriiri ah mar allaale marka wax bixi is yidhaahdo waxaa u soo xaadiraysa adduunyadii iyo waxaas aakhiradii aad uma yacni qalbigiisa kuma weyna waxba ma bixinayo laabtii buu ciriiri ka noqonayaa markaasay sii ciriirtiyoonaysa taabacahu xasanu bnu muslim can taawuus fi ljubbatayni wa qaala xandalatu can taawuusin junnataani ayuu wariyey waqaala اleyثu xadaanii jacfar can ibni hurmus qaala samictu abaa hurayrata radi allahu canhu can اnabiy sal اllahu alayh ali wasalama junnataani tarjamadii xadiidku waa isleeyihiin baabu sadaqati اlkasbi wاtijaarati baabu bayaani xukmi sadaqati اlkasbi waxyaabihii la shaqaysanayey kasabkii sadaqadiisii caddaynteedii ayuu u baab yahay watijaarati tijaarada ganacsiga sadaqadiisii caddayntiisii ayuu u baab yahay arrintaa xukunkeeda liqowlihi tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniina anfiquu bixiya min طayibaati maa kii wanaagiyaalkiisii wax ka mida kasabtum aada shaqaysateen ilaa qowlihi laga gaaro in allaha haniyun xamiid min ayibaati maa kasabtum waxaad kasbateen kiisa wanaagsan wax ka dhiiba oo ka bixiyo meeshaa marka mujaahid taabicigaa la yidhaha aayaddan markuu fasiray wuxuu yidhi min طayibaati maa kasabtum min atijaarati اlxalaal tijaarada xalaasha ah wax ka dhiibaa laga wadaa buu aayadda saasay sheegaysa bukhaarina marka macnahaasuu marka u deliishaday wa mima akhrajnaa lakum min alardina waa maxay waa dhulka ka baxo beeraha iyagana in la zakadii laga dhiibo ayb marka tijaaradii meel kalena wuu ku keeni doonaa tijaaradu inay iyada leedahay zako horena waa u sheegnay curudu tijaaraha ama dadka ganacsanayo zakaa ku waajibto oo xawl sanadkiiba ayb siyaabo badani marka waxaa weeyaan aayaddan marka iyada waa laga fahmay cumar radi allahu canhu ninkii la dhihi jiray xamaas watay qunuxyada iyo maqaar iyo waxbuu watay markaasuu yidhi addi zakaata maalika war maalkaagii zake ka bixi markaasuu yidhi wax kaleba ma haysto maalii ilaa jicaabun wa udumun wax kale ma haysto yidhi ilaa waxaan haystaa un qunuxyadan leebabka lagu rido iyo waxaan haystaa maqaarkan markaasuu wuxuu yidhi qawimhaa qiime ee iyada ka bixi buu yidhi de maqaar inaan cayntiisa zaka ku waajibin waa la ogyaha ganacsiga waa wax zakada ka hela maqaar cayn ahaantiisa zaki kama waajibto laakiin maadaama maal iyo lacag la geliyey waa laga sakaynaa markaas shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi markaasi qisadan mashhuuray noqotay min beyni saxaaba wax cumar ku inkirayna lama haayo ibnulmundirna ijmaacuu xikaayooday in maalka tijaarada laga sakeeyey ayb abu cubaydna waxa uu yidhi dadka dhahayo ganacsiga zaka kama baxdo waxaa weeyaan buu yidhi maba ma lagu tirinayo yidhi qowlu ahlilcilmi oo qowlu ahlilcilmi maba uunan ku tirininba dadkaas haddii sidaa la yidhaahdana de maalka adduunka maanta wareegayo ganacsiga ku jiraa sidiisa badan soo maha yani marka in la yidhaha nin shan neefoo geela haysto ilaa adiga sanad walba sake dhiib baadiyo iska joogo kii daaraha lahaayo baqaarada tirada badan lahayn adi waxba laguguma laha sharciga xikmadiisaba maba aha markaas masaakiintuna yacni ma waa inay markaas baadiyo aadaan iyo beero bis nin beer iyo xoola le keliya in wax laga qaado kii magaalo joogana waxba laga qaadin taas marka xikmadii sharcigana ma aha adiladaas iyo ijmaacaasaana xujo u ah in laga sakeynayo zakaatu tijaara marka aayaddaas u keensaday axaadiid kale waxyaabo kalena marka waa meel kalena wuu uga noqon doonaa markaasaan aad faahfaahin baabun ay haada kani baabun baab weeyaan calaa kulli muslim marka see loo sakaynaa tijaarada iyada laba shay baa la rabaa marka waxa in laga ogaado u baahan shay waxaa weeyaan nisaabkeedu waa meeqo meesha haddii ay gaarto zako ay ku waajibayso xaggee waajibka ka bilowdaa meesha labaadna meeqaa la bixinayaa qadarka la dhiibayo nisaabkeedu marka wuxuu la nisaab noqonayaa fidada ama dahabka ugu yaraan marka waa in fidada lagu qiyaaso oo waxaa la leeyahay ninkan dukaanka waxu saaran ama badeecada ou haysto sanadka aakhirkiisa waa la qiimeynaya marka la qiimeeya hadday la ekaato nisaabu ulfida laba boqoloo dirham laba boqoloo dirham marka waa qiimi dhan shan boqol iyo sagaashan iyo shan garaam oo fida ah shan boqol iyo sagaashan iyo shan garaam oo silvar ah lacag dhan hadday u saaran tahay badeecadiisu ay dhan tahay zako waa waajib meelahaasaa laga fiirina laba boqol iyo sagaashan saddex boqol meelahaasay kudhac wareegfidada marka wax in dahab la aado siddeetan iyo shan garaam in la aadaa sax ma siddeetan iyo shan garaam haddii la aado saddex kun oo dollar meelaha socda ama afar kun buu dhowdhow meelaha socda laakiin marka tan in la qabsado ayb qadarka uu bixinaayana marka waa maxay nisaabki waa garan waa intaas wax uu dhiibaya marka muxuu ka wax wax lagu qiimeynaya maxay tahay shaygan marka badeecadan hala qiimeeyaa layidhi qiimaheeda waa maxay qiimaheeda maalintaasaa la fiirina suuqa ay ka tahay badeecadu mararka qaar waxaa ku dhacdo waxay yeelataa suuq marna hoosay waa jabtaa oo qofkii waxaa laga yaabaa lafihii uu ka soo bixiyey shaygan maanta inuu ka hooseeyo in la yidhaahdo marka wixii aad kasoo ku soo gaday bixi ama wax aad hadda iibinaysid bixi xoogaa waxaa ku jira labadaasba culayskaa ku jira sida marka la yeelayo waxay tahay badeecadan oo haysto iyada oo kale qadarkeeda suuqa meeqay ka tahay inta ay suuqa maalinkaas ka joogtaa sakadiisu ay ku qiimaysmaysaa shay maalan aad kun dollar ka soo bixisay badeecadaada maanta meesha saaran hadday tahay kun dollar haddaa adiga ay kugu fadhiso waxaa laga yaaba maanta inaynan kun joogin oo ay joogto siddeed boqol suuqa haddii la geeyo badeecadan adu middaa ku xaraashaysa marka hadlay xaraashku wax kala waa isaga lafahe yani raasumaalkan suuqa haddii la geeyo meequu joogaa siddeed boqol inay noqotaa laga yaaba siddeed boqolaa zakadaada ka xisaabanaysaa haddii laba kun ay joogtana labada kun adigay kula soconaysaa marka sooma aragti ayb mararka qaar dadka waxay aada u su-aalaan badeecadii hadday dhul ku jirto lacagta dhul buu ka ganacsadaa ka ganacsadaa maanta dhan isku warwareejiyaa isee la yeelayaa sanadka aakhirkiisa dhulkaas oo markaas haayo unbaa qiimihiisau feerinayaa suuqaan la geynayaa dhulkaan meequu gooyaa intaas intaasuu ku sakeynaya mararka qaar badeecadii inay fadhiisataa laga yaabaa dhulka uu gedmi waayo toban sano meel iska yaala toban sano kadib uun intuu qiimo yeesho uu gato ninkii marka sakadeedii see waayo shaaficiyada waxay leeyihiin tobankii sano sanad walbaa maalku qiimihiisa intuu la ekaayo waa la qiimeynaa isao dhulkan maanta meequu suuqa ka joogaa intaas meelaa lagu dhigaa waa laga sakeyna sanada kale meelaa lagu dhigaa laga sakeyna sanad walba in la baxshaa maalikiyadu laakiin waxay leeyihin imaam maalik sida uu leeyahay culummada zamankan joogto muxaqiqiintaana ay jawaabaan ibnu cuthaymiin iyo kale iyagu waxay leeyihiin haddii ninku uu dhulkii la fariisto wax qiimaa uu yeelan waayo toban sano kadib oo dhulkii qiimo u helo gado halkaas gacan wixiiaas uu ku gaday dhulkaas hal sake ayuu ka bixinaya dee dhulkiisha shan boqol uu kugu fadhiyey maanta aad labaatan kun gadatay toban sano ka bacdi lacagtan markaan aad hayso hal sake ka dhiib intii kalena lagama rabo saasay dhahayaan laakiin allahu aclam waxaa suuragala ixtiyaadka inuu ku jira in sanad walba wixiisii layska bixiyo awel wax badan awelaysan noqonaynin dhul awelba fadhiyeyoo qiimihiisu iska fadhiyo qiimihiisu waaba iska yaraanaya waxaa la bixinaayana waa rubculcushur afartanaa loo qaybinayaa intaasaa la bixinaya baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan calaa kulli muslimin muslim kastaa korkiisa sadaqatun ayaa faman lam yajid qofkaan helaynin falyacmal ha sameeyo bilmacruufi macruuf ha sameeyo ayb tijaaradaas iyadan intaanan ka bixin waxaa kaloo iyada laftirkeeda ay leedahay qofku maal buu badeecuu lasoo shay buu gadanayaa tijaaro uma gadanayo tijaaro uma gadanayo mar danbaa waxaa ku soo dhacaysa inuu wixii gato ninkan marka xowlkiisa iyo sanadkiisa intee laga bilaaba dhul baad gadatay adi inaad dhulkii ka sii beec mushtarto uma gedin lix bilood markaad hayso yaa laakiin suuq geyn bilowda inaad suuqii geyso maalinkaas niyadaadu ay soo gashaa koow laga dhahaa xowlka lixdii ka horreysay oo aad lilqinyati u haysatay kay yacni aa u haysatay iska adiga yacnii ama inaad iska haysato ama degto iyo aadan niyatu tijaara aadan u haysanin malxisaab maalinkii tijaaro niyadaadii ay ku gashay ayaad ka bilaabay maalinkeeda markuu kusoo wareego markaas zakadaadi waa waajibtay qال xdثna mسلم بن إbrاhيm هو الفrاhidiي qال xdثna شhucبة qال xdثna سacيid بن أbي burdة عan أbيهi عan jدهi عan النبي slى الlه عليه لي وsلم qاal عlى kuli mسلmi mسلm kastaa korkiisa صدqة ayaa ah faqاaluu waxay yidhaahdeen ya نبي الlahi nbi allow faman lam yجid qofkaan heleelayninna qaala waxau yidhi yacmalu wuu shaqaynayaa biyadihi gacantiisuu ka shaqaynayaa fayanfacu nafsahu nafsadiisuu anfacayaa wayatasadaqu waana sadaqaysanaya qaaluu fain lam yajid hadduunan helaynina qaala waxa uu yidhi yuciinu wuxuu kaalmaynayaa dalxaajati baahi ninu saaxiiba almalhuufa ee weliba gargaar dalba yuciinu wuxuu kaalmaynayaa dalxaajati xaajo mid u saaxiiba almalhuufa ee weliba gargaar rabo gargaar u qaylinayo qaaluu waxay yidhaahdeen fain lam yajid hadduunan helinna qaala waxa uu yidhi falyacmal bilmacruufi macruuf ha sameeyo walyumsik can ishari shartana ha ka af haysto fa innahaa lahu sadaqatun sadaqay u tahay sadaqadii labaa loo kala qaaday marka mutacaddi iyo laazim mutacadigaa fadli badan oo inaad qof wax sadaqaysato qof inaad kaalmayso kulliga mutacadi nafci oo mutacadi ah haddii aadan gaari karin marka haddaadan yani waxaan ujeeda ficil iyo tarki ayaa loo kala qaaday ficilkii marka waxay tahay inaad qofkii u kaalmayso wax siiso tarkigiina waa maxay shartaadii inaad kala tagto shartaadii inaad kala tagto taasaa ugu yaraan marka intaa lama waayo qofka inaad shartaadii aad ka ceshato kala tagto ma la waaynayo iyada kala tagmo sadaqadan marka la sheegaayo halkan ku taalo sadaqo oo waxaa miyaa haddii sakadii oo nuqsaan ay kaa gasho tan ma laga kabaa marka nuqsaantaas mise ma laga kabaa akarulculamaa waxay leeyiin ma laga kabaayo sadaqadan iyo midda sakada isla mid maa middaan laga hadlaayo waa sadaqat ulbadan walidaalika inay sadaqat ulbadan tahay waxaa ku tusaayo salaatu duxada oo camal badani ah ayaa iyada booskeeda gelayso oo xadiidku wuxuu leeyahay wayujzi-u min dalika kullihi rakcataani yarkacuhumaa fi duxaa baxigaaso marka ibnu xajar meelahan isagan uga hadlo baabu qad baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan qadru kam imisa in la-eg ayaa yucdaa la siinayaa min azakaati sakada laga siinaya laga bixinayo iyo wasadaqati sadaqadii waman acdaa qofkii bixiyey shaatan neef ari ah qofkii bixiyey baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan qadru kam imisa in la eg ayaa yucdaa la dhiibayaa min azakaati laga bixinayaa iyo wasadaqati sadaqada ayb waman acdaa qofkii siiyey shaatan ri ayb qaala xadaanaa axmed ibnu yunus qaala xadaanaa axmed ibnu yunus huw axmed ibn cabdillaahi bni yunus alyarbuuciyu qaala xadaanaa abu shihaab can khaalidin اlxadaa can xafsata binti siriin can umi caطiyata radia allahu canha qaalat bucia ilىa nusaybata alansaariyati nusayba nusaybadii ansaariyadda ahayd ayaa loo diray bishaatin neef ari a baa loo diray nebigaana u diray sadaqe neef markaa sadaqadii ka mid ahaa ayaa nebigu uu u diray nusayba nusaybat alansaariyana yaa la yidhaahdaa umu caiya umu caiya magaceeda nusayba la dhihi jiray nebigaa u dirayoo sadaqa ahaan u siiyey fa arsalat ilaa caa-ishata iyadana caa-ishay u soo dirtay radia allaahu canha minhaa neefkii sadaqadii yani ama neefkii ayay wax uga soo dirtay neefkii wax ka mida ayay usoo dhiibtay marka caa-ishay usoo dhiibtay faqaala الnabiyu salى اllahu calayh ali wasalam nebigaa waxa uu yidhi cindakum shay-un agtiinna wax ma yaallaan faqultu waxaan idhi laa maya ilaa maa arsalat bihi nusaybatu nusaybo waxay soo dhiibtay min tilka shaati neefkaa arigaana ay ka soo dhiibtay xaggiisa faqaala waxau yidhi nebiga haati kaan qad balaqad way gaartay maxillahaa booskeedii waa gaartay yani muxuu ka wadaa booskeedii waa gaartay awal zakay ahayd ama sadaqo sadaqadii qofkii iska lahaa oy u bannaanayd waa gaartay laakiin hadda sadaqo maaha miskiinkii markuu milkiyey oo gacantii ku dhigay qofkii sadaqadii la siiyey ayaa soo hadiyeeyey oo nebigu usoo hadiyeeyey shaygan marka marna sadaqowna ahaa marna hadiyow noqday nebiga marka waa xalaalay u ahayd marka isaga marka inuu sadaqadii ma cuni karin mana qaadan karin neefkii haddana nebigu waxbuu ka cunay muxuu ku cunay laakiin nebiga hadiye ahaan hadiye iyo sadaqa maxaa u dhaxeeya marka hadiye iyo sadaqa waxaa u dhexayso sadaqadu qof muxtaaj ahoo baahanaa la siiyaa waxaana loo siiyaa inuu baahidiisaas ku daboosho hadiyadu laakiin waa ikraam qof hadda aan muxtaaj ahayn ayaa lagu maamuusaa qofkii aan u baahnayn ayaa ayaa la siinayaa maamuus darteedaa loo siina hadiyaa taas lagu magacaaba baahida darteed marka loo siiyana waa sadaqo a walidaalika marka rasuulku wuxuu leeyay qad balaqad maxillahaa booskeedii waa gaartay macnaha waxay tahay hadda sadaqa ma aha oo booskii sadaqanimada ay ku ahayd mar horey gaartay waana ka soo tagtay hadda maxillahaa marka waa daraf miimi ah waa darfu makaan oo miimi ah ayb waa mafcil ayb tarjamadii xadiidku marka waa is leeyihiin oo neef ari ah in la bixiyo sakada marka intee in la-egaa la bixiyaa ansibadeeda iyo waxa laiyo inta la bixinaayo qadarka la dhiibayo isaga uu ka hadli doonaa ayb halkan marka waman acdaa shaatan ayuu ku keenay xadiidkan ayb sadaqa haddii la ilaaqana zakaa loo jeedaa meeshaan marka min azakaati wasadaqati sadaqadii hadda zakada unbuu iyada laftirkeeda u jeedaa min baabi cadfi tafsiir ama cadfi saas oo kale in la yidhahdo ama in zakadii la yidhaahdo tii faradka ahayd waayo sadaqadana waxaa weeyaan midda sunnada ayaa loo jeedaa baabu zakaati lwariqi baabu bayaani xukmi zakaati اlwariqi fidadii zakadeedii xukunka ku soo arooray caddayntiisii ayuu u baab yahay oo fido zake ma ka waajibtaa qaala xadaanaa cabdulaahi bni yuusuf wahuwa tiniisiyu qaala akbaranaa malikun can camri bni yaxya almaaziniy can abiihi qaala samictu abaa saciidin alkhudriya qaala waxa uu isugu yidhi baan maqlay qaala rasuulu llahi sal l slam laysa ma ahaanin fii maa duuna khamsi dawdin shan neef wax ka yar oo geela sadaqatun sadaqa ma ahaanin min alibili geela xaggiisa geela xaggiisa shan neef wax ka yar sadaqa ma ahaanin walaysa ma ahaanin fii maa duuna khamsi awaaqin shan wuuqyadood wax ka yar sadaqatun sadaqa ma ahaanin shan wuuqiyadood marka waa khamsu awaaq ayb awaaq waa jamcu uuqiyatin uuqiyadana marka waxaa weeyaan cabir laysla yaqaanay cabirkaas marka wuxuu u dhigmaa marka laga fiiriyo dirhamka halkii wuqiyadood afartan dirham ayuu u dhigmaa halkii wuqiyad afartan dirham shan wuqiyad marka meeqay noqonaysaan afartan shan ku dhufo waa laba boqoloo dirham marka xadiidka dhahayo idaa kaana laka miyataa dirhamin waxaala calayha alxawl haddii laba boqoloo dirham aada haysato sanad ka soo wareegto zakaa kugu waajibtay iyo mid kalan waa isku mid ma isdiidayaan maxaa yeele labada boqoloo dirham iyo afartanka wuqiyadood waa isleeyihin iyo shanta wuqiyadooda ujeeda fidada marka cabirkeeda iyo nisaabkeedu intaas waay hadday intaa gaarto zakaa lagu leeyahay waa inay marka zaka ka baxayso dirham iyo diinaar marka la leeyahay kitaabada aan ku arkayno ma laga wado lacagaha hadda jira xaashiyaha lagama wado dadka qaar waxay u qaadanayaan dirham marka la yidhaahdo imaaraadka maalan dirhamu ku dhaqmaa dirhamkaas in laga hadlaayo kale malaynaya maaha war lacagahan xaashiyaha ama jiri jirin waagaas diinaar marka la yidhaahdana diinaar kuweyt laga isticmaalaya ma laga hadlayo mid ciraaq laga isticmaalaya ma ayb diinaarkuna lacag dahab ahayde ayuu waay ayuu ahaa dirhamkuna lacag fida laga samey jiray saas in loo fahmo oo dadkii marka waxay samey jireen iyaga dirhamkii ayaa fidadii ayaa la qorayaa cabir baa loo samaynayaa dirham ayaa la leeyahay marka dirhamkaas marka cabir iyo wasni iyo qiimo ayuu leeyahay maxaa lagu kala gadanaa marka iyadoo fida ah lagu kala gadana diinaarkii sidoo kale waa iyadoo waxaa lagu kala gadanayaa waxaa ah iyadoo isoo dahab xilligii marka rasuulka muslimiintu ayagu ma sameey jirin dirhamka iyo diinaarku wuxuu uga imaan jiray furus iyo ruum ayuu ka kala imaan jiray labadooda marka cabirkooda waa kala gedisnaay dirhamka furus ka imaanaayo cabirow lahaa dirhamka ka imaanaayo ruumna cabir kalow lahaa marka culammada iskhilaafaysa marka cabirka iyo wasniga iyo meelahaas u kala noqona waktigii cabdulmelik ibnu marwaan ayaa isagaa wuxuu bilaabay inuu tumo dahab iyo fido inuu sameeyo lacagna uu ka dhigo markaas yacnii ayaa waxaa la yidhi dirham islaami iyo diinaar islaami iyo ayaa lagu magacaabay isagaa ugu horreeyey lacag dirham iyo diinaar wax ka sameeya dahabkaas iyo fidadaas iyadana marka dabcan waxay la timid culayskeeda kaley la timid oo dirhamka uu samaynaayey culayskii waagii nebiga la yaqaanee maka sideeda marka kayl laga hadlaayana madiina kaylu ahlilmadiina wasni marka laga hadlaayana sharciga wasnu ahli maka wa wasniga marka ahlu maka shay intii yacni dirhamkii waqtigii rasuulka culayskii oo la ekaa yaa tan marka wax un laga qaabiliyey khilaafka marka ku jira iyo meelahaasoo kale ka dhashaa ama uu ka yimaado haddii dirham dinaar laga hadlaayo lacagahan xaashiyaha u qaadanna xaashidan iyadu qiimo gaar a ma laha waa iska sabaynaysaa lacagahan hadda cumla warqadan la sameeyo waxay ku xihan tahay dowladdaas lacagteeda sida loogu dhaqmo bangiyada waxa u yaallo wax soo saarkeeda ayaa xukumo haddii marka wax soo saarka oo dhulka galo lacagta dhulkay gelaysaa waxaad maqlaysaa maalin keliya lacagtii ay wax badan dhacday isbedeshay waxaan qiimo male mar waxba laguma xisaabto asalka marka dirhamka iyo diinaarka hadda haddii nin uu yidhaahdo ama naag ay tiraahdo soddonkii kun sagaal boqol afartankii iyo meelahaasaa nin i guursaday wuxuu igu guursaday hal shilin hal shilin marka maxaa la qaabilina hadda shilin meel looga dhaqmaba ma lehe waa in dirham ama diinaarka dahab iyo fida loo celiyo halka shilin waagaas dahab meequu qaabilayo intaas intaas wax u dhigma hadda siiyaa la leeyahay ee lacagtan iyada xisaab weyn ma gasho walaysa ma ahanin fii maa duuna khamsati awsuqin shan wasqi shan wasqi wax ka yarna oo beeraha waxa ka soo baxaa sadaqatun sadaqa ma ahanin khamsatu awsuq marka isaguna waa saddex boqoloo suusu saddex boqoloo suus yaa zako ay ka waajibtaa waxyaaba beeraha ka soo baxay meeshaana marka xadiidka qaybtiisaan dambe abuu xaniifa ayuu xujo ku yahay abuu xaniifa isaga beeraha waxa ka soo baxo wuxuu leeyahay qad nisaab male beerta hadday kaaga soo go-do hal intaasoo gelley ah hadday kuu soo go-do labadaas sacad oo gelley ah zakaa lagaa rabaa siday yeelaysa toban meel u qaydi meel bixi ama meel nuskeed bixi hadba sidii lagu waraabiyey isagoo marka nisaab ma u yeelayo wax dhulka ka soo xadiidku waxau qabsaday fii maa saqat isamaau alcushbu wixii samada ay waraabisay roob ku waraabay toban meeloodoo meel fii maa ayaa layidhi maadana waxay ka mid tahay buu yidhi min alfaadi alcumuum laakiin waxaa la yidhi cumuumkaas waa la takhsiisiyo xadiidkan baaba khasisay oo waxaa la yidhi laysa fii maa duuna khamsati awsuqin sadaqatun marka cumuumkaas haddii xadiidkan uunan jiri lahayn saxay noqon lahayd waxa uu ku tegey laakiin xadiidkaana takhsiisiyey labada xadiid marka si lagu dhaqmo قال xdثna محمد بن المثنى qال xdثna cبdالوهاaب qال xdثnيi يحيى بن سعيid qال أخبرnيi cمر سمca أbاaه عن أbي سعيid رضي الله عnه سمعت النبي صلى اه عل سلم بhذا xadiidkan marka maxaa sanadkan loo soo celiyey waxaa ku jira samaacu camri bni yaxyaa min abiihi oo muxuu yidhi qaala akhbaranii camrun samica abaahu riwaayadii horena cancanaa ku jirta saasuu sanadkan usoo celiyey baabu اlcardi fi الzakaati baabu bayaani xukmi اlcardi badeecadii xukunkeeda caddayntiisii buu baabiha fi zakaati zakada yani waxaa weeyaan meeshii zakada wax la dhiibi lahaay ama geleey ama ama masago meeshii laga bixin lahaa inta la qiimeeyo beddelkeeda oo dhar iyo wax lamid a ama lacag iyo la qaado shaygii la bixinaayo qad inta laga leexda isaga wax u dhigmo oo badeeco ama la bixin karaa way baabka ujeedkiisa imaamu albukhaarina taas inuu qabaadmuudaa isaga ayb waqaala taawuusun taawuus waxa uu yidhi qaala mucaadu cardi marka waxaa la yidhaha sideeda wixii diinaar iyo dirham ka soo haro yani wixii lacag ka soo haro lacag wixii aan ahayn anaa maxaan u naqaanaa badeeco way soo noqo dhar ha noqoto ha noqoto yacni wixii adigu lacag ka soo haro badeeco noocay doonto ha noqoto dhar iyo wixii kale وqاaلa طاawuس طاawuس waxa uu yidhi qاala mعaad mعaad بن jبل رaضي الله عanه waxa uu yidhi لأhلi اليمن reer yمن wuxuu ku yidhi iituunii iila kaalayoo isiiya bcardin badeeco isiiya waxaan lacag ahayn isiiya khiyaabin dhar isiiya dhar khiyaabin marka waa laga bedelaya hiyaabin isiiya dhar khamiisin go-yaal isiiya ow amase labiisin ay malbuusin wax la labisto isiiya labiisin marka waxaa weeyaan faciil bimacnaa mafcuul labiis malbuus fi sadaqati sadaqadii dhexdeeda igu siiya makaana shaciiri shaciirta booskeeda wadurati galleyda booskeeda booskii shaciir iyo galleyda aan idinka qaadi lahaa od isiin lahaydeen ii bedela oo waxaad isiisaan dhar iyo isiiya ahwanu calaykum huwa isagaa ahwanu fudayd badan calaykum korkiina wa khayrun isagaa u khayr badan liasxaabi nebiy sal l slam nebiga asxaabtiisa bilmadiinati madiine joogaan madiine marka la joogana dharkaas ayaa u khayr badan marka intaad galeey waxay siin haydeen dhar iyo iigu bedela idinkana idiin fiican saxaabada aan u wadan u fiican meeshaan marka laba cilaba waa jirtaa wa qaala taawuus qaala mucaad waa tacliiq oo weliba bisiiqat اljasmi oo ku keenay waana munqaطic sanadkan ibnu xajar marka waa sheegayaa feeri hada tacliiqu صaxiixu اlisnaadi ilىa طaawuus laakin طaawuusu lam yasmac min mucaad fahuwa munqaطicu falaa yugtaru bqowli man qaala dakarahu الbukhaariyu bالtacliiqi اljaazimi fahuwa صaxiixu cindahu liأnna dalika laa yufiidu ila صxata ilaa man callaqa canhu yaan lagu kadsoon geelin in dadka dhahayo xadiidkan maadaama uu bukhaari siiqatuljasmi ku keenay saxiixuu agtiisa ka yahay saas maaha saxiixuu ka yahay laakiin ilaa man ilaa daawuus ilaa ninka uu marka tacliiqa gaarsiiyey wa qaala daawuus taas intii ah wa qaala taawuus waxa ka koreeyo qaala mucaad ah hadde waxaa weeyaan inqiaaca daahiroo ku yahay waaba kuu caddeeyeyba isaga adaa arkaayaba marka ilaa taawuus waa saxiix taawuus waxa ka koreeya laakiin inqiaac baa ku jira wa amaa baaqi lisnaadi falaa ilaa ana iiraadahu lahu fii macradi اlixtijaaji bihi yaqtadii quwatahu cindahu laakiin maadaama uu bukhaari inuu xujaysto u keensaday aharkan waxaad moodaa marka waxay keenaysaa taa agtiisu inay ka xoog badan tahay wa kaannahu cadadahu cindahu alaxaadiida alatii dakaraha fi lbaab waxaad moodaa inuu ku xoojiyeyba isaga agtiisa axaadiidtii oo baabka ku dhex sheegay aharkan daawuusna fii kitaabi alkharaaj liyaxya bni aadam ayaa lagu sheegay min riwaayati bni cuyayna can ibraahima bni maysara wa camr bni diinaar faraqahumaa kilaahumaa can daawuus ayb cilla marka meeshaasay ka jirtaa cillada kalena waxa ay tahay xadiidkan aharkan fahamkiisa oo yacnii aharkan fahamkiisa haddii la yidhaahdo zakadii sadaqada uu sheegayo waa sakada mar hadday sakadii tahayna meeshan marka waxaa laga qaadanayaa sakadii in lagu bedeli kara qiimo waa siday xanafiyadu qabaana saas in la dhahaa laga yaaba laakiin culammadu waxay leeyihiin sadaqadaani ma ahan zako oo qisadaani marka waxay tahay jizyo jizyo sadaqa maaha zako maahane waa jizyo jizyadii ay bixinaayeen ay ku dhiibaayeen shaciirta iyo waxaas ay ii bedelayiin iigu bedela tan tan oo kalena marka way bannaan tahay middaas oo kalena waa la yeeli karaa oo zakadii oo kale maaha waxaana ku tusaabay dhaheen inay jizye tahay wuxuu yidhi wakhayrun liasxaabi الnabiy sal ا l slam zakada in la naqliyo oo la guuriyo madiino la geeyana shaniga ma ahaa jiri zakada meesheedaa lagu bixiyaayo lagu qayliyaa waxaan maadaama la qaadaayo madiino la geynayo waa jizye waa fey muslimiintu marka suldaankii in loo geeyey ay tahay oo isagu uu qaybiyo meeshaan marka waxay yidhaahdeen zaka maahane waxa la sheegaayo waa jizye alcilmiga qaar saas qaar kalena waxay yidhaahdeen sidan yani aharkan macnihiisu waxaa weeyaan haddiiba uu ansaxo shaciirtii iyo gallaydii qaadiddeedii ayaa dhib ku noqotay ayb haddii meesha muxtaaj laga waayo in la qaado ay noqotay qaadiddiina ay culays ku noqotay oo laga yaabo waxa lagu qaadayo iyada qiimaheeda inuu la ekaado dee markaa maxaa la samaynayaa mucaad isagaa beddeshay marka dadkii wuxuu uga qaaday shaciir ahaan markaasuu ii bedele oo markaa suuqii geeyey waa ka beddeshay oo wuxuu ku beddeshay dhar iyo wax fudud oo markaa la qaadi karo ayb sidaana marka waa leeyihi oo ninkaa markaa zakada ururinaya ama amiirkana ijtihaaduu ku leeyahay arrimahaaso aduu marka shamsuddiin albirmaawi saasuu sheegay sida kale zakada wixii iyada in lagu bixiyo waayo wixii shayga jinsigiisa un in lagu dhiibaa asala aarkanna waa inqiaac baa ku jiro hadda xujo ma aha xataa haddii inqiaaca aanu ku jirin waa ijtihaad ama ixtimaalaad fara badan uu ku soo aroorayo wa qaala الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalama nebigu waxa uu yidhi wa amaa khaalidun khaalid faqad ixtabasa wuxuu xabisay adraacahu duruucdiisa waactudahu qalabkiisa dagaalka fii sabiili lahi ilahi jidkiisuu ku xabisay waqaf meeshaan marka faqad ixtabasa adraacahu waactudahu muxuu inta u keenayn baabu lcarbi fi zakaati iyo tan maxaa ka dhexeeya wuxuu leeyahay yani waxay leeyahay waxaa ka dhexeeya khaalid waxaa lagu soo eedeeyey niman baa nebiga u yimaadeen markaasay yidhaahdeen cumar inuu ahaynu malaynaa wuxuu yidhi khaalid zakadii waa diiday inuu bixiyo ibnu jamiil isaguna waa diiday inuu sakadii dhiibo cabbaas waa diiday inuu dhiibo markaasuu nebigu wuxuu yidhi amaa cabbaas cabbaas sakadiisa fa calaya anaa layduley amaa khaalid ibnu اlwaliid fainakum tadlimuuna khaalidan idinku wuxuu yidhi khaalid waad dulminaysaan wuxuu waqfay qalabkiisii dagaalka iyo duruucdiisii iyo nin waqfay inuu zaka diidaa maahan yani xoolihiisii kale nin fii sabiilillahi u waqfay laba macnaa meeshaa ku jiraayo xoolo maba haysto waa waqfayba wixiisii marka zaka kuma waajibinba maalkii waa ka wareegay isaga wuxuu u wareegay ilaah xaggiisa isaga marka wax zakaa maba lagu lahaa soma garan bukhaari marka laakiin ibnu jamiil maa yanqimu ibnu jamiil buu yidhi ibnu jamiil muxuu qoonsanaya ilaa an kaana faqiiran faqiir buu ahaa jiray faaqnaahu allahu ilaahay baa waxsiiyey muxuu sakada u diidayaa yidhi ninkan meeshan marka bukhaari marka sababka u keenay waxay tahay maalkan haddii uunan waqfi lahayn khaalid maxaa ku waajibi lahayn zakaa ku waajibi lahayd sooma maalkan haddii uusan waqfi lahayn zakaa ku waajibi lahayd zakadu waxay uga dhacday lowlaa yacnii waqafkan uu sameeyey haddaanay jiri lahayn maxaa wax u bixi weysa waa la dhihi lahaa meesha uu isagu ka raba markasaas shay ashyaadaanina waa badeeco maahan diinaar iyo dirham iyo ma aha idan marka cardigii iyo badeecadii inay saka ka waajibayso u keensaday meesha ficilkan ixtabasa isagana yatacaddaa walaa yatacaddaa isaga laftirkiisa saas oo marka uu yahay ixtabasa marna waxaa weeyaan waxaa la yidhaahdaa ficil mucaddo ah haddii uu idaa taawaca almucaddaa laasimu iska noqona xabasahu waa xabisay faxtabasa waa xabismay isagan waa laasim halkan hadda ixtabasa adraacahuna waa mutacaddi faqad ixtabasa adraacahu ayuu celi xabisay wa actudahu fii sabiili illah laba masala marka laga qaadanayaa curuudu tijaara inay sako ku waajibayso maxaa yeele xoolahan haddii ay duruuc iyo qalab dagaal haddii zako ay ku say ugu waajibi kartaa zako halse in laga tijaaraysanayo aywa ilaa caynteeda zako kuma waajibayso waa loo geey dhar meel yaallo dhar cayntiisa zako uguma waajibto laakiin tijaarada darteeday ugu waajibaysa meeshaas marka taas macno kalena waa laga qaato waqafka aan ugu tegi doono waa maxay waqafku inuu ku ansaxaayo manquulaadka waxyaabaha la naqliyo waa la waqfi karaa oo hadda khaalid bin waliid seefihiisii iyo warmihiisii iyo duruucdiisii iyo waa manquulaad maca daalika waa inuu waqfayu nebigu sheegay sal l slam meeshaa marka xanafiyadaa khilaafsan wa qaala اnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam nebigu waxa uu yidhi tasadaqna baxa walow min xuliyikunna waxa aad isku qurxinaysaan ba ha ahaato falam yastani nebiga ma reebin sadaqata alfardi waajibka sadaqadiisa min gayrihaa keyrkeed kaga kama uunan soo reebin falam yastani ma reebin shaarica sadaqata alfardi faradka sadaqadiisa min hayrihaa keyrkeed kama istinoonin ayb waa tasadaqna mar haddii la yihi kulligaa wadagelaya fardi sunno labada fa jacalat ilmar'atu haweeneyda waxay gudagashay tulqii khursahaa inay ridayso dhegedhegaheeda wasiqaabahaa iyo yacnii jinjimaheeda ama faraantiyaalkeeda walam yakusa adahaba waalfidata dahab iyo fidana ma gaaryeelin min alcuruudi kama gaaryeelin ayb dahab iyo fido lama khaas yeelinoo curuudii lagama khaas yeelin qaala xadaanaa maxamed bnu cabdillaahi qaala xadaanii abi qaala xadaanii humaamatu ana anasan radia allahu canhu xadaahu ana abaa bakrin radia allahu canhu kataba lahu wuxuu u qoray allatii amara allaahu wixii alla uu amray rasuulahu rasuulkiisa sala allahu calayh ali wasalam waxaa ku jirta waman balaqad qofkay gaartay sadaqatuhu sadaqadiisa bintu makhaadin bintu makhaad ina habarteed uu reey bintu makhaad marka waa sanad jir sanad labaad la gashay yacnii ninkii sadaqadiisu ay gaartay inuu bintu makhaad bixiyo bintu makhaad marka yaa yay gaaray sadaqadiisa ninkii shan iyo labaatan neefoo geela haysto aa bintu makhaad laga rabo labaatan ninkii haystoa faraari ah buu dhiibay shan iyo labaatan bintu makhaad baa laga rabaa marka ninkiisa sadaqadii ku waajibka ahayd ay gaartay bintu makhaad walaysad cindahu agtiisana aynan ahayn oo bintu makhaadkiisana nirigtiisana jirka ahayd aan haysanin wa cindahu bintu labuunin agtiisana ay tahay bintu labuun mid sanadka weyn oo laba jir fainahaa tuqbalu minhu waa laga qaadayaa wayucdiihi اlmusadiqu ninka sadaqada ururinayana wuxuu siinayaa cishriina dirhaman labaatan dirham ow shaatayni ama laba neefo are neefkii ka weynaay baa laga qaadayaa waxaa loo celinayaa laba neefo are ama labaatan di labaatan dirham fain lam yakun cindahu wagtiisu hadduunan ahayn bintu makhaadin bintu makhaad hadduunan haynin calaa wajhihaa wejkeedii uunan ku haynin wa cindahu agtiisana ibnu labuunin ibnu labuun qurbac laba jir ah sanad saddexaad gudaha geliyey ayuu haystaa fa innahu yuqbalu minhu waa laga aqbalayaa walaysa macahu shay-un wax la soconayana raacayana male maxaa yeele dhadiga iyo labku waa kala qiimo badan yihi soo maa marka haddii bintu makhaad ku waajibtay ibnu labuun leh ou haysto ibnu labuunku dhiibayaa waxna ma loogu daraayo isaga wax loogu daraayo malah sidii bintu labuunka wax loogu dari jiray ibnu labuunku ma loogu daraayo halkan marka maxaa baabkan ka quseey anaad waxaan joognaa baabulcarbi fi zakaati isaguna hadda sadaqo geel iyuu ka sheeg galay muxuu ka wataa wuxuu ka wadaa geeli baa la qiimeeyey soomaali ninkan bintu makhaad baa laga rabay bintu makhaad ma haayo waxaa la yidhi tii ka weynayd ha bixiyo waxa loo celiyo labaatan dirham ha loo celiyo farqiga marka bintulabuunka iyo bintu makhaadka u dhaxeeyo labaatan dirham ayaa lagu qiyaasay ee marka sadaqadii inta la bedelo si qaybkii qaabkii ay ku waajibtay inta laga bedelo wax u dhigmaa waa loo bedeli karaa qiimo waa lagu bedeli karaa saasuu qabaa imaamu lbukhaari sa in qiimo loo bedeli karana waaba tanaa buu leeyahay ma fahamteen marka meesha sababto meeshaan u keensada wa bilcagsi marka markay tahayna neefkii laga rabay ma haayo mid ka hooseeya u haayo waxa u bannaanaa karta kii ka hooseeyey inuu bixiyo oo laba neefo ariga uu ku daro ama labaatan dirham uu ku daro labaatankan dirham waxay beddel ka tahay sakadii iyada laftirkeeda waana iscardi oo kala wa ayb marka qiimihii marka in sakada lagu bixin karo ayuu meeshaas ka milicsanay qaala xadaanaa mu'milun qaala xadaanaa ismaaciilu can ayuuba can caqaa bn abi rabax qaala qaala bnu cabaas ashhadu calaa rasuuli اllahi sal l slam nebiga korkiisa waxaan markhaati uga ahay lasallaa inuu tukaday qabla alkhudbati khudbada ka hor ciiddii wa fara'aa wuxuu arkay uu u maleeyey annahu lam yasmic innisaa naagaha inuunan maqashiinin faataahuna waa u yimid wamacahu bilaalun iyadoo bilaal la socdo naashira tawbihi maradiisa xaal uu fidiyey fawacadahunna waa waaniyey wa amarahunna wuu amray an yatasadaqna inay sadaqaystaan ayuu ku amray haweenkii fajacalat ilmar'atu naagtii waxay gudagasha tulqii inay ridayso wa ashaara ayuubu ayuub wuxuu ishaaray ilaa udunihi dhegtiisa wa ilaa xalqihi iyo qoortiisa yacnii waxa halkaan ugu xihan iyo halkaan ugu xihan bay soo furayeen ayay markaa bixinayeen ayb ayb halkaasuu marka kuu sheegay wabilahi towfiiq sal allah sala ala nabiyina maxamed